soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya daandurayow dhambaalka galabta ugu horreeya barnaamijkeenna waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah maxamed cali cabdisool iyo nuur cali cabdisool suheyb cali cabdisool waxaa kaloo ku jira rooda barwaaqo sayid cali shaafici farxaan bilan wiilo iyo weliba xasne cabdi yuusuf iyo xaliime cabdi yuusuf iyo hinde cabdi yuusuf amaal cabdi yuusuf iyo fatxi cabdi yuusuf barkhada iyo bukhaari iyo zaynab jees sahro jees iyo cabdi jees dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay gaarsiinayaan kayse cali cabdi sool iyo xamdi cabdi yuusuf oo ku aqalgalay deegaanka lagu magacaabo kaydar labile ee ka tirsan degmada gaashaamo waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idin kala siiyo aamiin dhambaalkana wuxuu noogu yimid cabdinaasir jacfar sheekh banaaney iyo axmed jacfar sheekh banaaney iyo cabdisalaan jacfar sheekh banaaney cabdiqani jacfar sheekh banaaney tunis jacfar sheekh banaaney iyo faaduma jacfar sheekh banaaney mariin jacfar sheekh banaaney iyo cabdiqani jacfar sheekh banaaney asma jacfar sheekh banaaney iyo sayma jacfar sheekh banaaney iyo arabo jacfar sheekh banaaney seynab jacfar sheekh banaaney iyo ruqiye jacfar sheekh banaaney iyo hooyo seynab maxamed cabdi iyo hooyo faadumo keerow aadan dhammaan reer jacfar sheekh waxa ay jecel yihiin inay tahnid gaarsiiyaan ciise jacfar sheekh banaaney iyo maymuuna ayuub isxaaq oo dhowaantan arooskooda uu ka dhacay deegaanka toosweyne degmada berdaale ee gobolka bay waxaana ay leeyihiin isku waara ee barhayda kale sii owlaad qeyr qabta aamin ayaan annaguna leenahay heesta ugu horreysa ah waa weylo aad wax a wada qaadaya awees khamiis iyo aamin camaari
naafay anba waa kuutaa weligaaga wanaaga maka weecdii wiil oo wadadiisa ee toosanaad aheyd aan ku waayin walaalo oo waa kaa helaya Wanaan badnoo, waad i waashe, waad i waashe, wanaan badnoo. Wanaan badnoo, waad i waashe, waad i waashe, wanaan badnoo. Waqti kasta aan kuweydiiyaa, waran jeceela i wareemaye. Waqti kasta aan kuweydiiyaa, waran jeceela i wareemaye.
weer weer iska dhaafay anba waa kuwataa weligaaga wanaaga maka weecdii wiil oo wadadiisa ee toosanaad aheyd aanu intaasi kaga gudubno heestaasi macaanayd haatan aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen waxaana noo baaqeeyay dadka kale ah ugaas xasan madnuur iyo xasan xuseen nuunow hubso kuulow iyo roodo maxamed ibraahim xasan aadan cabdi xasan aadan iyo hooyo sacdiyo bukurow dadka kale ee dhambaalkani ku jira waxaa ka mid ah abti maxamed isaaq maadey iyo eedo maano isaaq maadey iyo eedo raxmo isaaq maadey cabdulaahi isaaq maadey iyo eedaxaawo macalin injineer borow iyo asxaab kale oo fara badan dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa waxay halkani tahaniyad dhalasho ay uga dirayaan faadumo isaaq maadey iyo bila xasan aadan oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo wiilka magaciisa lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goorma kugu dambeysay shimbir yahow iyo xalimo khaliif magool
Thank you. dalan baabi maanahay daradacaaye dalan baabi maanahay daradacaaye kala qaadibinahayo dalyaqaan ma tahayo degmadii fogaatiyo kala qaadibinahaa dalyaqaan ma tahayo degmadii fogaatiyo meeshii lagu diro dowgad ma garata meeshii lagu diro dowgad ma garata
aan ku dacaalo laydiidayahaayo ruuxaan ku dacaalo laydiidayahaayo aana aanan daynayn yaan doonayaayo dawadaydu noqotee Ana anan daynayn iyaan doonayaayo dawadaydiin noqotee may diir maxraayo diir may gelaysaa
waxaa dhabaal uu naga soo gaaray hooyo aamine iimaan iyo hooyo xabiibo iimaan abdi sheekh cali iimaan madiino maxamed nuurto iimaan maxamed cali iimaan aadan iyo abshir mayow maxamed iyo faadumo mayow maxamed iyo fartuun mayow maxamed faa'iza mayow maxamed iyo awliyo cabdi faadumo cabdi xasan iyo abshir buule maxamed shabeelow iyo xasan maxamed roobow maxamed macalin manuur iyo maxamed yacquub daahir kaayow iyo cabdinuur isaaq gaadi injineer xuseen geese iyo cabdi xasan axmed gerger iyo maxamed cali salaad nishow aadan iidow ibraahim aadan shabeelow iyo cabdiqaadir xasan maxamed kaskey iyo maxamed xuseen hindi iyo kamaal cabdirasaaq kamaal yare waxaana ay dhammaantood taaniyad u dirayaan aadan maxamed aadan iyo tamiimo cabdi xasan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo gobolka bay waxaana gabadhaas yar oo loo bixiyey saamiya ay leeyihiin allah ka dhiga tiisoo weynaata oo waalidkeed dadkeeda iyo diinteeda iyo dalkeedaba wax tarta aamin ayaan leenahay heesta saddexaad
canuur iyo qalbiga inanka ammaano raba haddana ma oodi karo inay erayada macaan afkayga ka soo baxaan canuur iyo qalbiga inanka ammaano raba haddana ma oodi karo inay erayada macaan afkayga ka soo baxaan inan ku dhaahan rabaa irinta naxariis kalgacal awada uga soo qulquli naayahana raggaaga rabaa dadkay ku jecel yihiin haddana ma awoodi karo inan ku dhaahan rabaa ilinta naxariis kalgacal awada uga soo qulquli daayahana raggaaga raba ifkay ku jecel yihiin haddana ma awoodi karo adooniyogayn xubbiga igalayanigoon fiilay qalbigu ku itaalasado adaygu gabay wanaag kalifayaranida jacayl awood sheegtana malihi awood sheegtana malihi inaad ku dhahaan rabaa adooniyogayn xubbiga igalay anigoon fiilay qalbiga ku itaalasado adaygu gabay wanaag kalifayaranida jacayl awood sheegtana malihi awood sheegtana malihi inaan ku dhahaan rabaa camarka xubbigay naftani xakuyo ubaxyada jacayl adiga ku ururisayo haddana waa murale gudoonkuma dhahdo ilwaan camarka xubbigay naftani xakuyo ubaxyada jacayl adiga ku ururisayo haddana waa murale gudoonkuma dhahdo ilwaan adnigaaga hadda joogayo dhintay ayniga israba iyagoo isoomano weliba isa jooga ay mel kale iska raadiyen xubbiga xubbiga walaamusnaan adnigaaga hadda joogayo intay ayniga israba iyagoo isumano weliba isa joogay dalkale iska raadiyan xubbiga walaamusnaan adooniyogayn xubbiga igalay anigoo filay qalbigu ku itaalasado adaygu gabay wanaag kalifayaranida jacayl awood sheegtana malihi awood sheegtana malihi inaan ku dhahaan rabaa adooniyogayn xubbiga igalay anigoon filay qalbiga ku itaalisado adaa igu gabay wanaag kalifayaran ida jacayl awood sheegtana mali awood sheegtana mali inaan ku dhahaan rabaa
tahaniyadani waxay naga soo gaartay daandureyo oo dadka kale ah injineer cali maxamed diiriye iyo axmed aadan muuse aadan cabdulaahi cismaan iyo xasan daahir muuse iyo ciise muuse cabdi nuur muuse cabdi iyo haboon muuse cabdi aadan maxamed kaynaan iyo cali axmed maxamed cabdulqaadir maxamed cabdi xaawo ciise muuse iyo maxamed ciise muuse waa la badan yahay waxaa kaloo ku jira isaaq cabdi cabdile iyo cabdiye biraaq dawiid iyo sahare cabdulqaadir maxamed maxamed cabdulaahi cabdi hooyo qureysho malaaq iyo aaba xasan cabdi nuux muuse cabdi iyo cabdiye cabdulaahi cabdi dhayman axmed muuse iyo cumar cabdulaahi cabdi luul xasan cabdi shiine muuse cabdi iyo amiin muuse cabdi malyuun ciise muuse iyo nasteexa nuur muuse iyo xuseen daahir muuse dhammaan asxaabtan waxay hambaliyo aroos ay u dirayaan axmed muuse cabdi iyo anfac xasan cabdi oo ku aqalgalay degmada beled xaawe ee gobolka gedo waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin dhambaalka ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo caasho khaliif maxamed iyo hooyo faadumo khaliif maxamed hooyo safiye khaliif maxamed iyo hooyo xaliimo owsul bare abaayo umeyme maxamed cabdulaahi iyo salme maxamed cabdulaahi iyo odageeda cabdiweli faarax bare dhuux axmed xuseen iyo marwadiisa qiyaas maxamed nuur axmed maxamed cumar iyo haashim muuse bare dhammaan asxaabtani oo kala jooga soomaaliya kenya iyo etoobiya waxay tahaniyad aroos ay u dirayaan cabdifataax maxamed cabdulaahi iyo saacadiye sahal muuse oo meherkooda uu ka dhacay magaalada ceelwaaq ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubadda kheyr qabana allaha idinkala siiyo heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeena galabta kusoo xiri doonana waa dhoof jaceyl iyo fanaanada xaawakiin iyada ayaa ugu dambeysa dhegeystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaan idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo
dhadhamiyey kalgacal markii ahaad dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhadhamiyey kalgacal markii ahaad dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhunkashada dhunkashada macaan loola kaqo loola kaqo tilka dhugmadiisa wacan kama dhargin wali waan wali waan rusugayaa dhunkashada dhunkashada macaan loola kaqo loola kaqo silka dhugmadiisa wacan kama dhargin wali waan wali waan dhursugayaa dhaxantu igu sugayo dhilkiban xasuusta ilma dhabaab ilma dhabaab ilma dhabaabna iga xiri dhaxantu igu sugayo dhilkiban xasuusta ilma dhabaab ilma dhabaab ilma dhabaab ma iga xiri waxaan dhuurayaa weli dadtuna ay sugaysaa waxaan dhuurayaa weli dadtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayahayo diirana dhankaage waxaan dhuurayaa weli dadtuna ay sugaysaa waxaan dhuurayaa weli dadtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayahaygo diirana dhankaage waxaan dhuurayaa weli dadtuna ay sugaysaa waxaan dhowrayaa weli dadtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayahaygo dhiirana dhankaage waxaan dhowrayaa weli dhagtuna ay sugaysaa waxaan dhowrayaa weli dhagtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca